halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabiyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sabiyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye uxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kutubta ahdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la soo ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisaddan reer rooma markii noogu dambaysay waxaannu soo gebagabaynay cutubka saddex iyo tobanaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma waxaanan ku jirnay talooyinkii iyo caqlicelintii rasuul bawlos uu siinayey dadka reer rooma caawana waxaannu idiin bilaabaynaa cutubka afar iyo tobanaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray ah dadka reer rooma haddaba cutubkani afar iyo tobanaad ayaannu arkaynaa inuu leeyahay laba mawduuc oo kala ah inaan u go'no waxa aynu goosanno iyo dareenkeenna cutubkan wuxuu ina keenayaa qayb cusub oo ah qaybta ugu dambaysa warqaddan loo qoray reer rooma waxay qusaysaa soocniinta kuwa ilaah u go'ay maxaan haddaba ula jeednaa soocniinta waxaa haddaba qoomamo leh marka ay soo baxaan kuwa isku sheegaya inay ilaah u soocmeen ooy isku hibeeyeen haddana aan u dhaqmaynin hab waafaqsan soocniinta loo soocay howlaha ilaah waxaa haddaba jira laba maaddo oo qofka masiixiga ah uu u dhaqmayo mid waa sida kitaabku uu caddeeyey sidii aannu ku soo aragnay cutubkii saddex iyo tobanaad ee ahaa waajibaadka ninka masiixiga ah ka saaran inuu u hoggaansamo dawladda waa inuu addeecaa shuruudda waddanka oo uu bixiyaa canshuurta oo uu kuwa isaga xukumana xurmeeyo cutubka saddex iyo tobanaad wuxuu si caddaan ah uga hadlayaa ninka masiixiga ah iyo xidhiirka uu la yeelanayo qofka deriskiisa ah waa inuu masaruufkiisa baxsadaa waa inaannu macsiyaysan ama uusan wax dilin ama uusan wax hadin oo uusan markhaati been ah furin amase uusan damcin waxa deriskiisa uu haysto bilxaqiiqa waa inuu jeclaado deriskiisa isla sidaa uu nafsaddiisa u jecel yahay oo kale qofka masiixiga ah waa inuu daacad ahaado waana inuu ka dheeraadaa maaweelada beenta ah sakhraannimada jahawareerinta iyo maseyrka baibalku si caddaan ah ayuu uga hadlayaa waxyaabahaasi oo dhan haddaba waxaa kaloo jira maaddo kale oo ka hadlaysa sida ay u dhaqmayaan masiixiyiinta taasoo baibalkuna aannu si cad uga hadlin bal aan laba ka mid ah maaddooyinkaasi idiin sheego waa isticmaalka tubaakada iyo ragga iyo dumarka xeebaha isagu yimaada oo badda ku wada dabaalanaya haddaba waxaad arkaysaa dunida masiixiyiinta ah in ay ku kala duwan yihiin arrimahaas waxaad arkaysaa magaalooyinka qaar oo laga soo hor jeedo cabista ama dhuugista sigaarka laakiin ragga iyo dumarku ay badda ku wada dabaalanayaan iyagoo wata dhar khafiif ah ama cawradoodu bannaanka ay ka muuqato meelaha qaar waxaad arkaysaa in wadaaddada kiniisadaha ay sigaarka cabaan oo dhuuqista ama cabidda sigaarku ay tahay wax aan laga xishoon laakiin ragga iyo dumarku ayaan isku meel ku wada dabaalanin haddaba ma ahan in la helayo aayado caddaan ah oo looga soo hor jeedo arrimahaasi waayo xaalka ku saabsan ku dabaalashada ragga iyo dumarka ay hal meel ku dabaalanayaan ayaa la odhan karaa kullu shay'un binniya marka looma qaadan karo in qofka macaasi uu gelayo markii uu arko hablo badda ku dabaalanaya welibana dhuuqista ama cabista sigaarka ayaan dembi noqonaynin dembigaasoo ah mid muuqda hase yeeshee markaannu raacno waxbaridda bawlos ayaannu labadaasba arkaynaa in kastoo aan la caddaynin haddana aan masiixiyiinta laga doonaynin inay sidaasi yeelaan bawlosna wuxuu qaynuunno u yeelayaa arrimaha ceenkaas ah ee su'aaluhu ay ka imaan karaan wuxuuna ina siinayaa saddex tusmo oo ku aaddan hadafkeenna dareenkeenna iyo ka fiirsashada ama hubsiimada qofka masiixiga ah waa inuu leeyahay hadaf ku aaddan waxa uu samaynayo haddaba waxaa loola jeedaa rajo ka dhowrista waxyaabaha aad doonayso waxaadna isweydiinaysaan miyaa haddaba qofka masiixiga ahi mustaqbalka uu ku eegayaa inuu sameeyo wax waliba ee uu samaynayo ama uu ku sameeyo rajo iyo raynrayn tusmada labaad waa dareenkeenna ku aaddan in wixii aan samaynay ay qaldanaayeen iyo inay sax ahaayeen waxaana la doonayaa inuu qofka masiixiga ahi isweydiiyo su'aalo la xidhiidha habdhaqankiisa ku aaddan ficillada uu samaynayo ee aannu hubin in waxaasu ay hagaagsanaayeen waa dareen aad dib isugu weydinayso ficilladaada iyadoo la fiirinayo in damiir ahaan ficilku wanaagsan yahay iyo in wax layska weyddiin karo samaynta ficilkaasu uu ku yeelanayo noloshaada tusmada saddexaad waxaa weeye in marka la eego ficilkaaga uu saamayn ku yeelan karo dad kale miyaa ficilkaagu dad kale wax uu u dhimayaa marka saddexaadna tusmo ayaa waxay ina siinayaan qaynuunno ku aaddan dhaqanka nolosha qofka masiixiga ah maalmaheenna waxaa jira laba aragti oo ku aaddan xaalka ku saabsan habdhaqanka qofka masiixiga ah ee wax laysweyddiin karo ah waxaana soo baxaya habdhaqan ku yimid jawi dhalanteed ah oo laga bixinayo sida qofka uu ku noolaan karo nolol quduus ah ama masiixinimo iyadoo ay taasi ugu wacan tahay ayaan idiin sheegayaa inay jiraan waxyaabo kayrulcaadi ah oo keenaya oo ku jira aragtiyadaasi kala duwan ee ku aaddan habdhaqanka qofka masiixiga ah haddaba aragtiyada ay qabaan masiixiyiinta qaar ayaad arkaysaa inaanay waxba ka duwanayn sidii markii hore ee ayaan masiixiga ahayn ay dareemi jireen wax isbeddel ah oo ka muuqdana la arki maayo oo weli waxay wax u damcaan oo ay u doondoonaan sidii ay ahaan jireen intii ayaan masiixiga noqon waxaanad mooddaa inaanay micno u lahayn waanooyinka qorniinka ku qoran sida tan ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy cutubka saddexaad aayadda toddoba iyo tobanaad oo lahayd walaalayaalow idinku kulligiin igu wada dayda oo u fiirsada kuwa sidaas u socda xataa sidaad annaga masaal noogu haysataan waayo waxaa jira kuwo badan oo socda oo aan marar badan wax idinka sheegay oo aan haddana anigoo ooyaya idiin sheegayo inay yihiin cadaawayaasha iskutallaabta masiixa oo kuwaas dhammaadkoodu waa halligaad ilaahooduna waa caloosha ammaantooduna waxay ku jirtaa ceebtooda oo waxay ka fikiraan waxyaabaha dunida waxaa haddaba jira dad kale oo aan ka fikirin waxyaabaha dunida haddaba waxay u dhaqmaan sida dadka aan ilaah rumaysnayn oo kale waa kuwa xanta dadka oo hadal badan oo waxay sheegaan mararka qaar sheekooyin su'aalo ay ka imaan karaan mar kale aynu haddana eegno qidco kale oo aynu ka soo xiganayno isla warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy cutubka afaraad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan ugu dambaysta walaalayaalow waxaan idin leeyahay wax kasta oo run ah iyo wax kasta oo sharaf leh iyo wax kasta oo xaq ah iyo wax kasta oo daahir ah iyo wax kasta oo door ah iyo wax kasta oo wanaag laga sheego haddii wanaag ku jiro iyo haddii ammaano ku jirto waxyaalahan ka fiirsada haddaba waxaa laydinku waaninayaa inaad waxyaabaha suuban ka fakartaan ee aydnaan ka fikirin waxyaabaha duubsasho iyo damac idin gelinaya haddii hadalladaasi kore ee bawlos dunida oo dhanba aan raaci lahayn waxaa dadku uu ahaan lahaa sida walaalo guri ku wada nool iminkana aynu eegno sida ay u nool yihiin hormada labaad waa kuwa nolosha masiixinimada kala dhantaalaya waana isla kuwii bawlos uu ku yidhi sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka kolosai cutubka labaad aayadda kow iyo labaatanaad markaasoo uu ku lahaa kuwaas oo leh ha qaban ha dhadhamin ha taaban hormadan waxay reynreen ku aqbaleen badbaadinta ay ku helayaan nimcada oo waxay kaloo la tahay in furashada ay ku heleen sharciga muuse laakiin waxay haddana samaystaan sharciyo iyaga u gaar ah oo fara badan waa kuwo dood badan oo dhib iyo muran jecel oo qabkooduna weyn yahay waxaana masiixiyiin ku-sheegyadaasi oo kale bawlos uu ugu yeerayaa kuwa xagga rumaysadka ka itaal daran waana kuwa la fogeeyey haddaba labadaasi aragti ee kala duwan ee ku saabsan waxyaabaha ka imaan kara nolosha masiixinimada iyo halka kuwa ilaah rumaysanay ay ku socon karaan markay joogto habdhaqanka nolosha masiixinimada haddaba waxaa jira kuwo badan oo masiixiyiin ah oo dhib uu ka haysto sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolosha masiixinimada waxaase aan rumaysanahay in farriinta bawlos uu inoo hayo ee ku qoran cutubkani ay faa'iido weyn ku jirto haddaan intaasi ku soo gunaanadno faallada ku aaddan labada fikradood ee la kala aaminsan yahay markay joogto nolosha masiixinimada ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayaddiisa koowaad waxaana ku qoran sida tan waa baalka laba boqol siddeetan iyo lix kii rumaysadka ku itaal yar soo dhoweeya mana aha inaad ra'yiyadiisa la murantaan markaan dhanka kale ka eegno ayaa la leeyahay iminka kan rumaysadka ku itaal yaraada qaabila hana eedaynina qaabka ay u nool yihiin iyo aragtiyadiisa waxaad markaasi haatan tan ku xirtaa wixii horay laynoogu sheegay sharciga jacaylka ayaa haatan loo rogayaa ficil haddaba maadaama nacallad dusha looga tuuray waxyaabaha keenaya damiir xumida sida dilka macaasida iyo xatooyada maragga beenta ah damaca oo aan ku soo aragnay cutubkii saddex iyo tobanaad ayaa bawlos haatan uu inooga digayaa khatarta ka imaanaysa xaaladaha wax layska weyddiin karo kuwaasoo aan laynoogu caddaynin qorniinka ama aan laga mamnuucin marka la leeyahay kan xagga rumaysadka ka itaalka yar ayaan loola jeedin kuwa garashada injiilku ay ku yar tahay laakiin waa kuwa rumaysadkoodu uu yar yahay waa kuwa uu yar yahay xoogga ay kaga gudbayaan noloshii hore ee ku hakada waxyaabaha ku saabsan habdhaqanka masiixinimada qofka caynkan oo kale ah inkastoo aanay igu raacaynin qaarkiin haddana waa in gacmo furan lagu soo dhoweeyaa ma ahan inaad furtaan dood oo sidaas aad u soo dhowaynayso mana ahan in hormooyinka qaar ee masiixiyiinta ahi ay kuwa kale ee dusha uga tuuraan marka ay joogto waxyaabaha muranka dhalinaya ee ku saabsan habdhaqanka suuban ee masiixiyiinta markaana ma ahan in waxyaabaha caynkaas oo kale ah aydin samaysaan waxyaabahan ma ahan kuwa soconaya ama faquuqaya rumaystayaasha haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka afar iyo tobanaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan mid baa rumaysan inuu wax walba cuno kii itaalyarse wuxuu cunaa kudaarta haddaba tanu waxay dhaawacaysaa kuwa xag jira oo haysta aragtida durugsan markay joogto nolosha masiixinimada walaalka rumaysadka ku xoogga badan waa kan cuna wax waliba walaalka itaalka daranna waa kan kudaarta oo keliya cuna markaana walaalka xoogga badan wuxuu arkayaa in ciise wax waliba nadiifiyey sida ku qoran injiilka sida markos uu u qoray cutubka toddobaad markii daadku u maansheeyey dunida ayaan arkaynaa in ilaah dadka uu u xalaaleeyey hilibka xayawaanka oo dhan sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka sagaalaad aayaddiisa saddexaad waxaana qoran sida tan markii daadku u maansheeyey dunida ayaan arkaynaa in ilaah dadka uu u xalaaleeyey hilibka xayawaanka oo dhan sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka sagaalaad aayaddiisa saddexaad waxaana qoran sida tan wax kasta oo dhaqdhaqaaqa oo noolu cuntay idiin noqon doonaan sidii aan geedaha cagaarka ah idiin siiyey ayaan kulli idiin siiyey haddaba kol dambeeto ayuu ilaah kala saaray kala duwanaanshaha u dhexeeya xayawaanka wuxuuna u sheegay reer banu israa'iil inay jiraan xayawaan daahir ah iyo kuwa aan daahir ahayn qofka rumaystaha ahi wuxuu garanayaa in amarkaas ku saabsan xayawaanka daahirka ah ee la cuni karo iyo kan aan la cuni karin inaannu qusaynin sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayaddiisa siddeedaad oo ay ku qoran tahay sida tan cuntada ina horjoojin mayso ilaah haddaynaan cunin waxba inagama dhacaan haddaynu cunnana waxba nooma kordhaan waxaad markaasi xusuusan karaysaan in butros la siiyey cashar ku saabsan maaddadan qusaysa cunidda ama xayawaanka xalaasha ah iyo kan xaaraanta ah mar uu joogay gurigii simecoon magdeye oo ku yeelay yaafaa oo ah waxaa haatan loo yaqaanno talaabiib haddaba butros wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qabweyn markay joogto xayawaanka xaaraanta ah iyo kan xalaasha ah oo wuxuu ku socon jiray sharcigii nebi muuse wixii maalintaasi ka horreeyey waxaase butros loo sheegay oo ruuxa quduuska ahi uu u muujiyey sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka tobanaad aayaddiisa shan iyo tobanaad mar labaad codkiibaa u yimid isagoo leh wixii ilaah uu nadiifiyey xaaraan ha ka dhigin hase yeeshee bawlos cunidda dhibka ku haysay butros haddii uu arko wuu cuni jiray dhibna uma ayan keeni jirin ama keeni karin rumaysadkiisa qofka rumaysadka daran ee kudaarta cuna sida horay laynoogu sheegay ayay ku adkaanaysaa inuu cuno hilbaha qaar kuwaasoo uu ugu yeerayo xaaraan marka la eego sharcigii nebi muuse xitaa hilibka geelu waa xaaraan haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayaddiisa saddexaad sida tan kii cunaa yuusan quursanin kii aan cunin kii aan cuninna yuusan xukumin kii cuna waayo ilaah baa aqbalay isaga haddaba waan garanayaa markii aan wax ka sheegayo nimanka xag jira inay qalad igu tahay hase yeeshee waxa kan waxaa la yidhaahdaa canaanasho waana wax laysku leeyahay waxaan kaloo garanayaa in aniga xitaa aan u baahanahay in lay canaanto oo ma ahan in hor ay hormo kale eedayso oo ma ahan in hormo ay hormo kale eedayso haddii aad rumaysan tahay inaad xayawaanka xalaasha ah iyo kan aan xalaasha ahaynba aad cunto iyadana waad samayn kartaa waayo haatan waxaannu ku jirnaa xilligii axdiga cusub oo loo yaqaanno xilligii nimcada haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka rooma cutubka afar iyo tobanaad aayaddiisa afaraad waxaa qoran sida tan yaa tahay kaaga xukuma mididiinka mid kaleetow waayo sayidkiisuu u taagan yahay ama u dhaca waana la taagi doonaa waayo rabbigu waa awoodaa inuu taago haddaba tanu waa wax ina hurinaya oo bawlos wuxuu leeyahay waa maxay xaqa aad u leedahay inaad addoon kale xukunto haddaba saaxiibkayaga qaaliga ahow waa maxay xaqa aad leedahay ee ah inaad dhaqanka qofka kale ku xukunto marka ay tahay wax muran keenaya ma ilaah baa isla simaysaa miyaa qofkaasu adiga uu ku hoos imaanayaa bawlos wuxuu leeyahay anigu ninna ma hoos imaado waxaanse hoos imaadaa sayidkayga haddaba ma qiyaasi karaysaa haddii aad aragto qof adeega kuu ah oo diidayo inuu kuu khidmeeyo waxaa markaasi howsha soo dhex gelaya haweenayda guriga laakiin adiga ma ahan qofka adeegahaas uu hoos imaanayo adeeguhu wuxuu hoos imaanayaa sayidkiisa laakiin cid kale hoos imaan maayo adiguna ma ahid qofka eedayn kara qof kale oo masiixi ah waxaa innaga oo dhan aynu hoos imaanaynaa sayid ciise masiix haatanna waxaannu soo gaarnay maaddada kale ee ah go'aansashada bawlos wuxuu haatan ina siinayaa mid ka mid ah qaynuunnada ugu waaweyn ee qofka masiixiga ah laga doonayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayaddiisa shanaad waxaa qoran sida tan nin bay la tahay in maalintu maalinta kale ay ka fiican tahay mid kalena waxay la tahay in maalmaha oo dhammu ay isku mid yihiin mid kastaaba maankiisu aad ha ugu bogsado haddaba marka la leeyahay mid kastaba maankiisu ha ugu bogsado ayaa loola jeedaa in go'aan la gaaro oo maankaaguna saafi yahay markaad wax go'aansanayso ma ahan inaad si waali ah wax u go'aansato iminka bawlos wuxuu beddelayaa farriintii hore ee ku saabsanayd cunnada wuxuuna gelayaa maalmaha ilaah la caabudo dadka qaar baa waxay leeyihiin waa in sayidka la caabudo maalinta axadda kuwo kalena waxay leeyihiin waa in la caabudaa sabtida ma ahan in maalintu ay noqonayso mid ka duwan maalmaha kale laakiin waa qofka rumaystaha ah laakiin waa qofka rumaystaha ah kan la doonayo inuu ka duwanaado qofka kale maalinta qaaska ah ma ahan waxa la eegayo bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer kolosay cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan haddaba ninna yuusan idinku xukumin wax ku saabsan cunto ama cabid ama maalin iid ah ama bil dhalatay ama maalmaha sabtida haddaba miyaa qof uu inoo sheegi karaa maalinta aynu ilaah caabudayno waxaan innaga oo dhan hoos nimaadnaa sayid ciise masiix oo waa inaynu addeecis la hor nimaadno marka la leeyahay mid kastaba maankiisa aad ha ugu bogsado ayaa cilmiyan waxay noqonaysaa in shakhsiyaddaada oo buuxda aad wax u hubsato qofka rumaystaha ah waa inuu waxyaabahaasi sameeyaa oo isku dhiibaa ilaah iyadoo aannu maankiisa kala qaybsanayn wax kastoo ay tahay inaad samayso saaxiib waa inaad nidaamsami ku samayso iyo weliba raynrayn waxaa marnaba nolosha masiixinimada laga waayaynin wax ina dabaya laakiin waxaa loo baahan yahay in masiixa la xagsado welibana maan dhan looga hor yimaado wixii ay inala noqoto inay dembi inoo keenayaan waxaa loo baahan yahay ma ahan in wax waliba su'aalo laga keeno ee waxa weeye in wax waliba lagu sameeyo go'aan buuxa sida marka uu leeyahay bawlos mid kastaaba maankiisa aad ha uga hubsado haddaba waxaad garanaysaa in simon butros uu sayidka kor kala socday markii la qabtay ilaa uu ka soo gaaro maxkamaddii sanhedirin lagu magacaabi jiray markaasuu saddex kol halkaasi ku dafiray qaarkiin baa laga yaabaa inay odhan lahaayeen uma wanaagsanayn inuu habeenkaasi halkaasi aado haddaba waxaan arkaynaa in simon butros uusan u adkayn sida yooxanaa oo uu ahaa nin dabacsan xagga rumaysadka intaannu helin ruuxa quduuska ah maalintii bentekost haddaba maanta waxaa lagu tiriyaa kuwa rumaysadkoodu uu daciif yahay kuwa masaakiinta ah laakiin waxaan isleeyahay kuwa quduuska iska dhiga kuwaas ayaa daciif ah bulshadeennana waxaynu garanaynaa in culimmada wax baratay ay isla yihiin sida kuwa ilaah uga dhow kuwa kale laakiin hawshu sidaas ma ahan markaan joogno ilaah hortii oo mid waliba oo ay la tahay inuu ka quduusan yahay walaalkii kaasaa fartu ay ku qalloocanaysaa waxa qofka masiixiga ah laga doonaya waxa weeye inuu hubiyo xidhiirka uu masiixa la leeyahay mase ahan in uu isku arko inuu daciif yahay haddaannu xidhiirkiisa masiixa hubinin haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayaddiisa lixaad ayaa waxaa ku qoran sida tan kii maalinta ka fikiraa rabbigow uga fekeraa kii wax cunaa rabbigow u cunaa waayo ilaah buu ku mahadnaqaa kii aan wax cuninuna rabbiga ayuusan u cunin oo ilaah buu u mahadnaqaa
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin